أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد wclى alihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu waxaan sugahaynaa tafsiiru suurati alanbiyaa casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa caawa aayadda shan iyo labaatanaad ee suuradda ka mid ah wuxuu alla subxaanahu watacaala u dhahayaa wamaa arsalnaa min qablika wamaa arsalnaa ma dirin min qablika adiga hortaa min rasuulin ay rasuulan rasuul ma aanan dirin adiga kaa hor ilaa nuuxii waxaanu u waxyooneynay ilayhi isaga xag intii xaggiisa aanu u waxyooneynay annahu ana alxaala washa'na xaalka iyo sha'nigu inuu yahay laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa ana aniga ma ahane facbuduuni ee icaabuda dadow aayaddan marka waxay ka waramaysaa ambiyada manhajkooda iyo dacwadooda waxyaabaha aasaaska ama ususka u ahaa ayay ka waramaysaa oo dhammaantood rususha ilaahay iskaga mid ay ka wada ahaayeen waana arrintaa waxay tahay in ilaahay la caabudo keligii cibaadatullaahi waxdahu alle oo lain la caabudaa keligiis rasuul aan la imaanin ma jiro sharaaicda kale iyo axkaamta ayaa lagu kala duwanaay oo ay ambiyada yacnii hadba markaa waxyiga zamankaas la joogo wixii markaa axkaam ama takfiif ama adeyg xigmad ku dhisan iyo wixii u baahan iyo waxyaabaha unbay ku kala duwanaayeen laakiin dacwatu tawxiid ama cibaadatullaahi waxdahu waa arrinka ambiyada oo dhan ka dhexeeyey waay aayaddana macnahaasay tilmaamaysaa wuxuu alla leeyahay wamaa arsalnaa ma dirin min qablika adiga hortaa min rasuulin ay rasuulan ma aanan dirin wax rasuul ah adiga kaa hor ilaa haddii aan dirna nuuxii waanu u waxyooneynay ilayhi rasuulka xaggiisa annahu sha'niga iyo arrinta weyn ee muhimka ah xaaladda iyo sha'nigu inay tahay laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa ana aniga maahani sidaa buu alla dhahayay ee facbuduuni facbuduuni icaabuda aayado badanoo marka aayaddan la macnaana waa jiraan alla uu leeyahay wadkur akhaa caadin id andara qowmahu bilaxqaaf waqad khalat innuduru min bayni yadayhi wamin khalfihi anlaa tacbuduu ila allah rasuul kuwii hore kuwii dambeba anlaa tacbuduu ila allah wardadow ha caabudinina allah maahay wax kale ha caabudinina xaqa alla idinku leeyahay oo isagu leeyahay waa inaad keligii caabudaan waxaan soo marnay suuratu naxli walaqad bacahnaa fii kulli ummati rasuula an icbudu llaha wajtanibu daaquut yani ummad kastaa rasuulaan kasoo bixinay rasuulkaana dadka wuxuu ugu baaqaayey an icbudu llaha ay ucbudu llaha alla caabuda wixii ilaahay keyrkii ee cibaado la gaarsiiyey ama yacni hallay caabudo dhahayna ka taga oo yacni ka fogaada dawaaqiidda sidaa buu alla subxaanahu watacaala uu yidhi aayaddanna aayadahaasay la macno tahay marka dacwada aasaas meeshaana u ah rusushii aynanba isku aynan ku kala duwanayn wixii marka aasaaska u ahaa haddii loo arko masala masaa-il khilaafiya ayaan laga hadlin ama ka hadalkeeda uu dadka gabal ou dhibo aasaaskiina ay tahay dadkii markaa dahaaradii iyo salaada axkaamteeda iyo yacni shuruudda salaada iyo waxaa loo sheego arrimahaas arrimo waa weyn waayo iyada xataa shuruudda salaada ee arkaanteede laakiin sow kama muhiimsana rukniga koowaad ee islaamka yacni markaad kaas soo xaqiijiso oo aada macanihiisii soo fahamto inaad markaa axkaamtii kugu waajibaysay kadib isagay soo raacayaan aslul usuul isagaa ah dayb masaladan baa ah marka macnahaasaana aayaddu ay qariraysaa waqaaluu اtakada الraxmanu walada subxaanahu bal cibaadu mukramuun waqaaluu waxay yidhaahdeen gaaladii nasaaradii ama mushrikiintii itakada araxmaanu itakada wou samaystay alraxmaanu allaha raxmaanka ah waladan ayuu samaystay ilmo ayay dhaheen subxaanahu nasahnaan ee allah hufan oo ceeb ka hufan bal ee hum malaa-igtu cibaadun addoomo weeyaan mukramuuna oo la karaameeyo la maamuusay laa yasbiquuna ma hormarayaan hu alle ka hormari maayaan bilqowli ay biqowlihim warkooda uga hormari maayaan wahum iyagu malaa-igtu yacmaluuna way camal falayaan biamrihi alle amarkiisay ku camal falaan yaclamu alla wuu ogyahay maa waxa beyna aydiihim hortooda ahaaday iyo wamaa waxa khalfahum gadaashooda ahaaday walaa yashfacuuna ma ergeynayaan malaa-igtu ilaa liman unbay u ergeynayaan axad irtadaa alla uu ka raalli noqday unbay u shafeecayaan wahum iyagu malaa-igtu mushfiquuna kuwii aad u baqaya waay min khashyatihi min ajli khashyatihi ka cabsashadiisa ay ka cabsanayaan alle darteed ayay malaa-igtu u baqayaan waman qofkii axadkii yaqul yiraahdo minhum xaal ou malaa-igta ka mid yahay innii anigu ilaahun macbuud baan ahay qofkii yiraahdo min duunihi macbuudka oo min duunihi alla sokadii ah qofkii sidaa dhaho fadaalika kaagaasi najzii waan abaal marinaynaa hi isaga jahannama jahannamaanu ku abaal marinaynaa kadaalika sidaadaa oo kale najzi u abaal marinaynaa addaalimiina kuwa dulmiga falay malaa-igtii iyo waxay ahaayeen iyo qadarkoodu inta uu la egyahaa alla aayadahan uga waramayaa isagana nafsadiisa wuxuu iskaga hufayaa ilmo iyo in loo sugay taa ayuu alla iska dheeraynayaa iskana hufayaa marka alla wuxuu yihi waqaaluu waxay yidhaahdeen ittakhada araxmaanu allah raxmaanka wuxuu samaystay waladan ilmo ayuu samaystay bay dhaheen marka de nasaaraduna way yidhaahdeen oo ciise waa ibnullaahi bay dhaheen yahuuddana waxay yidhaahdeen cusayrun cusayr ibnullaahi waayay dhaheen mushrikiintii qurayshna almalaa-ikatu banaatullaahi bay dhaheen malaa-igtu waa gabdhihii ilaahay bay yidhaahdeen intaba marka hadalkoodu hadal aada u xun inuu yahay waan soo marnay oo alla waa kii yidhi wamaa yenbagii lilraxmaani an yattakhida walada in kullu man fi samaawaati waalardi ilaa aati araxmaani cabdaa dhul iyo ceriga waxa ku dhex jiroo dhan alla addoonay un u yihiin ee addoonnimo iyo wiilnimona meel ma isla gelaysa dabcan qofku cunug ou dhalay ma addoonsado addoon maba u noqdaba marka meeshaabaa marka alla wuxuu leeyahay meeshan marka malaa-igtu ilmo ilaahay maahane xaqiiqadoodu waa addoomo ilaahay baa abuurtay waana addoomo addoonnimo kama weyna malaa-igtu wa qaaluu waxay yidhaahdeen ittakhada araxmaanu allah raxmaankaa wuxuu samaystay waladan ilmo subxaanahu usabixuhu waa nasahayaa ama waa nasahan yahay alle bal ee malaa-igtu cibaadun bal ee hum malaa-igtu hum baa lasoo qadara cibaadun addoomo waaye addoomaha oo mukramuuna la maamuusay waa addoomo ilaahay agtiisa maamuus ku leh laakiin maamuus hala ahaadaane addoonnimo ma dhaafsiisna qof addoonnimo dhaafsiisanna ma jiro allah subxaanahu wa tacaala baa sayid ah isagaa boqora isagaa axad walbaa ama wax walbaaba iskale inta ka soo hartay waa addoomo malaa-igtii waa ka alla wuxuu leeyay bal cibaadun mukramuun khalqiga yacni khalqiga axadkii ugu kheyrka badnaa nebiga sala allahu calayhi wasalamna wuxuu alla ku tilmaamay inuu addoon yahay subxaana aladii asraa bicabdihi leyla min almasjidi alxaraami baan soo marnay tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdihi liyakuuna lilcaalamiina nadiiran waxyaabahaas oo dhana ma ah ee wain kuntum fii raybin mima nazalnaa calaa cabdina nebigu isaga wuxuu yidhi inamaa ana cabdun anigu addoon baan ahay faquluu cabdullaahi warasuuluhu dhaha ilaahay nebigu waa ilaahay addoonkiisii dhaha iyo rasuulkiisii waayo sidaa ku ekaada marka haddiidba basharka kii ugu kheyrka badnaa nebigu maxamed sal ll ly slam uu addoon yahay malaa-igtuna cibaadun mukramuuna alla uu leeyahay qofka haddii addoonnimada laga saro mariyaa waa khatar marka wixii ilaahay lahaabaa la rabaa in gacmaha loogu shubo laa yasbiquuna ma hormarayaan malaa-igtii hu alla ka hormari maayaan bilqowli hadalka ugama hormarayaan yacnii intuunan isagu dhihin iyaga ma dhahayaan markuu isagu wax dhaho ee uu amar bixiyo ayagu markaa waxaa dhaha waa dhahayaan waxaa sameeya waa sameynayaan waa addooma ilaahay amar alla ku socdo laa yasbiquuna ma hormarayaan ma ka hormarayaan hu alle bilqowli ay biqowlihim warkooda uga hormari maayaan wahum iyagu malaa'igtu yacmaluuna way camal falayaan biamrihi alle amarkiisay ku camal falayaan yaclamu waa ogyahay alle maa waxa beyna aydiihim hortooda ahaaday iyo wamaa waxa khalfahum gadaashooda ahaaday ay kasoo tag ay yacni soo dhaafeen allaa og ayb walaa yashfacuuna ma ergeynayaan malaa'igtu ilaa liman unbay u ergeynayaan irtidaa alla u raalli ka noqday aakhiro markii la tagana malaa'igtu ayagu qofkay rabaan uma shafeecayaane ciddii ilaahay raalli ka noqdo unbay u shafeeci karaan meeshanna masale muhimaa taallo waxay tahay qiyaamaha ciddou alle u idmo in loo shafeeco unbaa loo shafeeci karaa marka macnaheedu arrintaa waa maxay shafaacada ilaahay bay gacanta ugu jirtaa asaa iska leh qul lilaahi shafii qul lilaahi shafaacatu jamiican bu alle alla ay u sugnaatay shafaaco dhammaanteed yaa laga raadinaa marka in alla laga raadiyo waay sidee looga raadinayaa tawxiidka in lagu dadaalo ilaahay keligii la caabudo oo la yska ilaaliyo shirkiga nebiga sal lla l slam markii la weydiiyey ee la yidhi abu hureyra uu su-aalay man ascadu nnaasi bishafaacatika yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha shafaacadaada yaa dadka u heli og wuxuu ku jawaabay ascadu nnaasi bishafaacati yowma alqiyaamati man qaala laa ilaaha ila allahu khaalisan min qalbihi qofkii laa ilaha illa allahu yidhaahdo qalbigiisana ay daacad ka tahay oo aan labalabayn iyo aanay ku jirin axadkaas baa marka shafaacadii iska leh yacni yaa shafaacadii helayo marka ruuxu inuu tawxiidkii ku dadaalo intaasaa laga rabaa ayb marka allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay walaa yashfacuuna ma ergeynayaan malaa'igtu ilaa liman unbay u ergeynayaan irtidaa alla u raalli ka noqday wahum iyagu malaa-igtu mushfiquuna kuwii aada u baqayo waay min khashyatihi min ajli khashyatihi cabsidiisa darteed bayna u baqayaan waman yaqul minhum inii ilaahun min duunih waman qofkii axadkii yaqul yiraahdo minhum xaal oo malaa-igta ka mid yahay damiirkan marka minhum sida xooga badan in malaa-igta loo celiyo waay lianna siyaaqa malaa-igtaa soo socday warku ayagu ku socday marka waman qofkii yaqul yiraahdo minhum xaal ou malaa-igta ka mid yahay tafsiir baa dhahaya ibliis baa loo jeedaa laakiin waa laga xoog badan yahay axadkii malaa-igta ka mida oo yiraahdo inii aniga ilaahun macbuudun baan ahay aniga macbuud la caabudaan ahay min duunihi macbuudkaas oo min duunihi alla sokadii ah fadalika kaagaasi najziihi waan abaal marinaynaa jahanaman ku abaal marinaynaa ee malag ma dhahayaa isaga anaa ilaah ah ee caabuda malag ma dhahayaa sidaas ma dhahayo dabcan malag laakiin macnaha meesha ku jiraba waa laba shay arrinka shirkiga in arrin culus inuu yahay in naloo in lagu baraarujiyo haddii malaa-igtii alle u dhoweyd aan loo dhaafaynin loogana aamusayninee jahanamo lagu abaal marinayo ee qeyrkood maxaad u malaysaa waay marka innagaa marka nalagu quusinayaa ayb macna marka waxaa weeyaan waa kaas macnaha kale ee ku jira isaguna waxa uu yahay shaniga marka waxaa kaloo iyadana ku jiro shaygan malaa-igtu shayga haddii uu mucallaq yahay ama shardi uu yahay wax lagu xiro tacliiqa waa ku ansaxaa wax dhici karo iyo waxaan dhacaynin labadaba oo marka laleeyahy hadda malaa-igtu haddii ay sidaa dhahaan jahanamaa lagu abaal marin lahaa waa la ogyahay inaynan dhehaynin laakiin sideedaba maa cul yacni tacliiqu fii maa yaqacuna waa galaa wa fii maa laa yaqacuna waa galaa xalay waxaan soo marnay low kaana fiihimaa aalihatun ila allahu haddii dhulka iyo cirka dhexdooda macbuudyaal ay ahaa lahaayeen ma ahaanayaan macbuudyaal maya dhulka cirka hal ilaahun bay leeyihiin qul in kaana liraxmaani waladun fa ana awalu lcaabidiin haddii allaha raxmaanka ilmo ou lahaa lahay ma lahaanayaa maya shardi baa lagu xiray maa culliqa bimustaxiilin fa huwa mustaxiil meeshiis unbuu joogaa shardiga marka wax dhacayana waa lagu xiri karaa mararka qaar waxaan dhacayninna hadday dhici lahaayeen waa la yska qadari karaa ayb macnaha hadda marka aayadda u joogta saas sidan hadda malaa'igta loo yidhi fadalika najziihi jahannamna sidaa si la-eg baa rusushana laga yidhi oo nabiyullaahi maxamed alla wuxuu ka yidhi walaqad uuxiya ilayka wa ila aladiina min qablika lain ashrakta layaxbatanna camaluka nebi maxamedow haddaad shirki samayso camalkaaga waa buraa ma samaynaa waa maya laakiin innagaa waxaa weeyaan haddiiba nebi moxamed sidaa la leeyahay idinka xaggee joogtaan waayo macnuhu marka ayb wadaad kalese xaggee jooga haddii nabiyullaahi moxamed sidaa la yidhi ee cid kalena waa kasii waa waa kasii daran tahay nebi moxamed oon dhehaynin haddii saa la yidhi waxaa kaloon soo marnay walow ashrakuu laxabita canhum maa kaanuu yacmaluun ambiyadii baa laga soo sheekeeyey ambiyadaa hadday shirki ku dhici lahaayeen wixii ay sameeyeen oo dhan waa ka buri lahaa iyaga kuma dhacayaan laakiin hayruhu baa lagu quus ha ku quus qaatow ayb macnahaas baa marka mee aayadda ku jiro waman axadkii yaqul yiraahdo minhum xaal uu malaa'igta ka mid yahay inii anigu ilaahun macbuud baan ahay macbuudka oo min duunihi alla sokadi ah ayb fadalika kaagaas najziihi waan abaal marinaynaa jahannama jahannamaanu ku abaal marinaynaa kadalika sidaadaas oo kalena najzi u abaal marinaa addaalimiina kuwa dulmiga falo oo wixii ilaahay lahaa cid kale u meeriyo oo siiyo marka rusul iyo malaa'ig waa loo diiday xaqaan adu ha siinin marka ayb waa inaad marka alle iyo nebi moxamed kala gara kala garanayso allana wuxuu leeyahay cibaado nebiyullaahi moxamedna wuxuu leeyahay in laga dambeeyo ou siduu alle u caabuday ama u caabud ou ku yiraa inaa u caabud uu leeyahay laakiin axadka la caabudayaa waa allah subxaanahu watacaala awalam yara aladiina kafaruu ana asamaawaati waalarda kanataa radqan fafataqnaahumaa wajacalnaa min almaai kula shayin xayin afalaa yu'minuun awalam yara aladiina awalam yara miyounan arkin aladiina kuwii kafaruu kufriyey ana asamaawaati samaawaadka iyo waalarda dhulka ciraryaalo iyo dhul kaanataa waxaynay ahaa waxay ahaayeen radqan kuwo isku dhegan inay ahaayeen fafataqnaa waanu kala fujinnay humaa labadooda waa kala fujinnay dhulkii iyo cirkii wajacalnaa waxaanu ka abuurnay min almaa-i biyaha xaggooda kula shay-in shay dhammaantii ayaanu ka abuurnay shayga oo xayin nool falaa yu'minuuna miyaynan rumaynaynin iyagu marka ayb aayadda marka alla aayaddan qudradiisuu ka warramayaayo waxaan la caabudayo iyo alle yaana la kala barayaa awalam yara aladiina kuwii miy miyounan arkin kafaruu kufriyey gaalada miyaynan arkin ana samaawaati samaawaadka ciraryaalo iyo waalarda dhulal dhammaantood kaanataa inay ahaayeen dhulkii iyo cirkii radqan kuwo isku dhegan fafataqnaa aanu kala fujinnay humaa labadooda inaan kala fujinna miyaynan arkaynin saddex macnaa ku jira marka dhulka iyo cirka say isugu dheganaayeen iyo sida loo kala fujiyey macna waa sida daahirka muuqanayo ah dhulka iyo cirka markii hore waa isku dheganaayeen hal jurmi bay isku ahaayeen markaasaa alla kala fujiyey wuxuuna u dhexaysiiyey hawadanu u dhexaysiiyey hawadan ayuu u dhexaysiiyey macna waa sidaas marka haddaan sidaa ku macnayno awalam yarada ra-aadu waxay noqonay ru'ya qalbiya miyaynan ogaanin waay marka leanna iyaga dhul iyo cer mar la kala fujinaaye ma arki karaan oo maynan u jeedin indhaha kamaynan qaadin laakiin miyaynan ogeyn waayo sidaa dhulka iyo cerka inay kala fuqsan yihiin oo hawo ay u dhaxaysa miyaynan ogeyn macnaha labaad waxa uu yahay dhulkii iyo cirkii waa isku dheganaayeen waxaa laga wadaa iyo waa la kala fujiyey macnuhu waxay tahay cirkana goonidiisa ayuu toddoba cer u ahaa oo isku dhegan waa la kala fujiyo sama walbo iyo midda kale waxbaa u dhexeeyo sida axaadiidta qaarna ay tilmaamaanba dhulkuna sidoo kale u ahaa hal dhul oo isku dhegan buu ahaa waa la kala fujiyey markaasuu toddoba iska hooseeyo uu yahay walaqad khalaqnaa fawqakum sabca daraa'iqa wamaa kunaa can اlkhalqi gaafiliin oo kale ayb macnaha saddexaad waa kan ibnu jariir ou doortay qur-aankuna uu tusayo dhulka iyo cirka isu dheganaanshadooda waxa ay tahay samada siday u isugu dheganayd waxay ahayd in roob uunan ka imaan jirin allah marka roobka ka keenayo dhulkiina waa daboolan yahay isagana ilaahay baa dhirta kasoo dhalinaya dhexdiisa ayb marka fadqiga iyo fujintu waxay noqonay dhulkana fujintiisu waa in dhir ay ka dhala kasoo dhalato iyo wax la cuno cirka fujintiisuna waxay tahay in biyo ay ka yimaadaan haddaan marka macnaha saddexaad ku macnaynana ru'yadu ru'ya basariyay noqonaya waaba ujeednaaba taas nacam cirku marka uu roobka ka imaanayana waa ujeednaa dhulka marka inta wax lagu duugo oo bud ay kasoo dhahaysa xabaddana waa aragnaa marka ru'yadu ru'ya basariyay noqonaysaa markaas nacam macnahaasna waxaa tusaayo qowluhu tacaala wasamaa'i dati rajci waalardi dati sadci dhulka waxaa la yidhi waa dhambal waa dhambalma nacam dhir iyo waxbaa kasoo baxaya markaa samadiina marka dati rajci waa mid celcelin u saaxiibo roobkay soo celcelinay nacam saddexdaa macnaa ku jira macnaha saddexaadana ibnu jariir uu doortay iyo sheekh maxamed alamini shanqiiti iyo culimo badan ayb macnaha hore iyo labada macnoo kalena de wax diidaya iyaguna ma laha wajacalnaa ay wakhalaqnaa waan abuurnay min almaa-i biyaha xaggooda kula shay-in shay dhammaantii ayaanu ka abuurnay shayga oo xayin nool wax kastoo nool marka biyaan ka abuurnay biyaha see looga abuuray macnuhu inay tahay caamun maqsuus biyaha in loo jeedo manida manidaa loo jeedaa waana caamun maksuus oo ashyaa'da iyagu marka tanaasulka iyo waxyaabaha xayawaanka ama noolaha tarmo ee isagu markaa yacni wax dhalayo ee tarmaayo wuxuu alla marka tarankiisa uu ka keenaa biyo ayuu sa yaa sabab uga dhigay oo bani a dadkii iyo xayawaanaadkii iyo inta markaa manidaa yarta ah baa markaa labku uu markaa yacni daadinayaa wuxuu ku daadinayaa dhadigii bani aadam ama xayawaankii marka alla uu rabo inuu abuuro ayaa ka samaysmaya marka wajacalnaa min almaai kula shayin xayin waa caamun maqsuus kula shayin marka la leeyahay wax kasta oo waxaa loo jeedaa tarmo oo asalka uu ka tarmayana ay tahay shahwo manidaas ayb macnaha labaad waxaa laga wadaa wajacalnaa min almaai kula shayin xayin xifdu xayaati kuli shayin bilmaa wax kastaa biyo ayaa noloshiisu ay ku xifdismee marka biyaanu ka yeelnay ama ka abuurnay waxaa laga wadaa noloshiisa waxaan lagama maarmaan uga dhignay biyo wax biyihii ka maarmaayo marka male nacam marka marka waxay noqonaysaa dacaam noolihii noolaayee ruuxdu ku jirtay bani aadamkii xayawaanaadkii biyo kama maarmaan wax biyo ka maarmaa ma jiro dhirtii ee noolayd iyadana laakiin aan ruuxda aynan ku uunan ku jirin leanna asalka nolosha maxay tahay marka laga hadlaya qaar waxay yidhahdaan waa ruuxda dhaqdhaqaaqay ku macneeyaan ficilka wixii ficil leh waa noole qaarna waxay yidhahdaan mayee noloshu waa koritaanka numuwiga shaygan haddii uu hadba barbaarayo u koraayo hadba uu weynaanayo oo intiisii uu ka weynaanayo waa nool yahay baa la dhihi karaa wacalaa haada marka midkan dambe haddaan qabano dhirtu waa noole leanna geed baad abuureysaa biyaad ku shubaysaa waa iska weynaanaan waana nool yihiin dabcan dhirtu waa nwaa way nooshahay laakiin ruux kuma jirtay ogow nacam iyada maxay ku nooshahay dhirtu biyahay ku nooshahay haddii biyo la-aan ay noqoto waa u dhammaatay bani aadamku muxuu ku nool yahay biyo xayawaanku muxuu ku nool yahay biyo wax allaale wixiiba nolole ay ku jirtaa marka xifdu xayaatihi waa bilmaa-i noloshiisa waxaa lagu ilaaliyey biyo macnuhu marka sidaana waa lagu macneeyey ayb macnaha saddexaad waxaa weeyaan ay jacalnaa min maa min maai sulbi kula shayin xayin labadaa macnaa ugu xoog badan wajacalnaa ay wakhalaqnaa waan abuurnay min almaai biyihii xaggooda kula shayin shay dhammaantii baanu ka abuurnay shayga oo xayin nool falaa yu'minuuna miyaynan rumaynaynin allah awoodaa leh miyay dhagax ayaga ay sameeyeen bay la ekeynayaan dulmiga intaa la eka waran allah awooddaas leh iyo awowgaa haddaad sintana waa dhib kale iyadana oo marka dhib kugu dhacaba awowow aad tiraahdid ama markuu dhib kugu dhacaba sheekh fulaanow aad tiraah allihii weynaa aaweyna allah awoodan leh xageed uga tagtay ood ku ilowday waa dulmi dulmiga marka lagama garaabo garna ma noqon karo dulmi weligii nacam qofka allihii ku abuuray u qaysha ninkii ku yidhi waxba kuuma dhibin waxaanaad ka wadaa waxaa waxaan baad aaminsan tahay waxaan baad ujeedaa maba imaan kartaba qofkani aniga i caabud kuma laha allihii ku abuuray inbuu joogaa weli waa gardara marka inaad konton magac u samayso oo tiraahdid kuwaan magacaasaa la yihaayo saas waayo kan waayo boqolaal magac inaad u samayso sababka keenaana waa maxay war ilaahay hala caabudo keliya keligii hala caabudo wajacalnaa fi lardi rawaasiya an tamiida bihim wajacalnaa waxaanu yeelnay fi lardi dhulka korkiisa rawaasiya buuro ayaanu dhulka korkiisa ku abuurnay an tamiida lianlaa tamiida si aynan ula dhaqdhaqaaqin bihim iyaga dhulka sawnan ula dhaqaaqin haddii culayskoodu mee meel ou ku bato culayskoodu si aynan dhulka u dheeliyin oynan u dhaqdhaqaaqin buuraa marka lagu musmaaray oo markaa yacni celinaysa isaga marka baalansigii iyo yacni miisaankii celinayo wajacalnaa waxaanu yeelnay fiihaa buuraha dhexdooda fijaajan jidad waaweyn ayaanu yeelnay subulan wadooyin ayaan yeelnay lacallahum yahtaduuna likay yahtaduu siay u hanuunaan oo meesha ay u socdaan iyo ay ugu hanuunaan markaas ayb aayaddanna marka ilaahay awooddiisa wax kamida naloo sheegayaa marka allah wuxuu yihi wajacalnaa waxaanu yeelnay fil ardi ardada dhulka korkiisa rawaasiya buuro qotomo an tamiida lianlaa tamiida saynan u dhaqdhaqaaqin bihim iyaga aanay ula dhaqdhaqaaqin wajacalnaa waxaanu yeelnay fiihaa buurihii dhexdooda fijaajan jidad waaweyn ayaanu yeelnay subulan wadooyin baan yeelnay subulan waa tafsiir yani fijaajan bay fasireen fijaaj waa jamcu fajin fajiguna waddo soo xirmaysana waa la dhahaa waddo aan xirmayninna waa la dhahaa wadooyinka qaar baa soo xirmo qaarna ma soo xirmaayaan waddada xirmaysa iyo midaan xirmayninba fijaajan waa waa la dhahaa subulan marka waa waddo aan xirmaynin laakiin iyada marka buurihii waddaanu ka bixinay wadiiqooyin iyo waddo ayaan ka bixinay dadku ay iska dhex marayaan oo ay danahooda ku qabsanayaan oy wax ku hanuunayaan ay ku meesha ay u socdaan iyo ay ku garanayaan marka intaba marka alla waa u yeelay lacallahum waxay mudan yihiin yahtaduuna inay hanuunaan wajacalna samaaa saqfan maxfuudaa wajacalnaa waxaanu ka dhignay asamaaa samadii waxaanu ka yeelnay cirkii saqfan saqaf ayaanu ka yeelnay saqafka oo maxfuudan la ilaaliyey wahum iyaguna gaaladu mucriduuna kuwa sii jeeda wa can aayaatihaa samada calaamadaheeda iyo mucjizada ku jirto aayadaha kuwii kasii jeeda waay wa huwa alle alladii allihii weeyaan khalaqa abuuray alleyla habeenka waannahaara maalinka sameeyey washamsa qoraxda abuuray waalqamara dayixina abuuray kullun mid kastaa fii falaki kullun mid kastaa yasbaxuuna waa dabaalanayaan fii falakin meere dhexdii ayay ku dabaalanayaan ayb wajacalnaa waxaanu yeelnay asamaaa samadii waxaanu ka dhignay saqfan saqaf dhulkiibaa saanqaaf looga dhigay kaas oo maxfuudan la ilaaliyey saanqaaf la ilaaliyey baanu ka yeelnay ayb laba sifaa marka lagu sheegay saqaf inay tahay haddana in la ilaaliyo maxfuud ay tahay maxaa laga ilaaliyey shayaadiinta waa laga ilaaliyey inay meelaha marka wax kasoo dafaan wax yaroo ay markaa yacni u marmararka qaar dadka lagu imtixaanayo u fakanaya maahani si kale laakiin waa uga owdan tahay samada maxaa kaloo laga ilaaliyey waxaa laga ilaaliyey iyada lafteeda inay soo dhacdo oy dhulka kusoo dhacdo samadaani tiir aan ujeedna ma haayo ma soo dhacaysa haddana in allaha yumsiku samaawaati waalarda an tazuulaa waay marka aayaddaasaa lagu macnaynaa marka waxaa kaloo laga ilaaliyey samada sidoo kale in la gaaro oo ilaahay subxaanahu watacaala de wixii markaa uunan yani axad uunan u idmin inuu gaarana waa laga ilaaliyey oo nabiy llaahi maxamed marka la geynayo sala allahu alayhi wasalam waa la gaarsiiyey oo waa la waa loo dirayo mid walbaa marka uu gelayeyna ma lasoo diray haa ayaa la dhahayay markaasaa laga furayey ou gelayay wahum iyagu gaaladii mucriduuna kuwii sii jeeda waaye oo ka jeesanayo can aayaatihaa samada aayadaheeda yani samadan aayadaha ku jiro qoraxdii iyo bishii iyo weynaanteeda iyo waxaas aayaad samadan yacni yaallo ku yaallo waa kasii jeedaan ma fiirinayaan ayb cilmigu marka muxuu taraa hadduu qofku intuu cilmi barto badan u ka barto astrologyga uu barto ama uu culumtan deegaanka iyo waxaa lamidkaa uu barto oo waxaa faraha badan marka uu barto haddii aynan rabbigii ku hanuuninaynin muxuu taraa waa khasaaro waqti unbaa lagu dhumiyey laakiin marka uu rabbi ku tuso qudrada rabbi markuu ku tuso ayuu cilmigu anfac leeyahay wa ilaa haddii kale wax anfaca ma leh wa huwa alle aladii allihii weeyaan khalaqa abuuray asamaa alleyla habeenka abuuray waannahaara maalinka abuuray washamsa qoraxdii abuuray walqamara dayixiina abuuray kulli alla abuuray kullun mid kastaa fii falakin falag iyo meere dhexdiis ayay yasbaxuuna ay dabaalanayaan ay soconayaan falagu marka waa madaaru nujuum meesha xidiguhu ay ku socdaan waynaan oo dayixu ku socdo oo qoraxdu ay ku socoto falag ayaa la yidhaha marka waa meere un macnaha ayb waalfalaku fi kalaami alcarab carabtu falag iyaga waxay dhahaan kullu shayin mustadiir wax walba wareegsan shaygu markuu wareegsan yahay falag ayay dhahaan marka meerayaalkanuna waa wareegsan yihiin oo ay dayixu ama uu ku soconayo qoraxdu ku soconayso ama bishu ay ku soconayso ayb waxaa kaloo la yidhaha alfalaku samaa waa samada aladi fiihi dalika alkowkab xidigaas uu ku yaallo samada uu markaa yacni ku wareeganayaa la yidhaahdaa falagna waa la yidhahdo waa macaani un isku dhow dhow wamaa jacalnaa libasharin min qablika alkhulda afain midta fahum lkhaaliduun nimankii quraysh marka waxay yidhaahdeen war rasuulkii bay marka waxay leeyihiin ha iska wado wixiisa waa iska dhiman doonaa ninkani waa un shaacir shucaradii horena say u wadaan u wadaan shicirka waa iska dhiman jireen marka dhimashadiisaan iska sugaynaa waay marka markaasu alla wuxuu leeyahay haddaad adigu dhimato ayaguma noolaanayaan wamaa jacalnaa ma anan yeelin libasharin bashar uma yeelin min qablika adiga hortaa adiga kaa hor alkhulda waaritaan inuu adduunyada ku waaro maba ugu talagelinba adiga hortaa bashar inuu adduunyada ku waaro maba ugu talagelin ee afa in midta haddaad dhimato adiga fahum ay afahum iyagu alkhaaliduuna kuwa kuwa waaraya miyaa iyaga marka haddaad adigii dhimato iyaga kuwa waaraya miyaa waa maya ma waarayaan dhimashada marka adigu bani aadama u tahay dadkii kaa horreeyena waa dhimanayeen dhimashana inaad marto oo la maro dadka ilaahay inay adduunyada ku waaraan uma abuurin ee haddaa adiga dhimato laakiin iyaga ma noolaanayaan daa'iman qofka xun qofka wanaagsan waxaa laga yaabaa inuu dhimashadiisa un gaadayo sugayo oo markaa leeyahay yacnii kan un maalinka ou dhintaan farxad hela ee isagii waqtigiisii unbuu ku dhimanayaayo wax kaa soo gelaya adiga maxay tahay adna maalinkaagaa lagu hayaa imaamu shaafici baa waxaa dhacday markuu masar tago cilmiga ka faafiyey dad xaasidiina marka oo mutacasibiin ah ayaa wuxuu maqlay isaga mau dhinta dhahayaan mau dhinto dhahayaan oo dhimashadiisa tamaninayo markaasuu wuxuu yidhi tamanaa rijaalun an amuuta wain amut fatilka sabiilun lastu fiiha biawxadi dad baa waxay tamaninayaan buu yidhi aniga dhimashadayda haddaan dhinto dhimashadu waa dariiq aniga aanan ugu horreynin ayb faqul liladii yabqii khilaafa aladii faqul liladii yabqii khilaafa aladii madaa tahaya liukhraa midlihaa fakaan qadi midka rabo ama dalbaayo khilaafa aladii madaa wax hore u tegay wax ka duwan ninka raadinaa inuu noolaado uun iska rabo tahaya liukhraa u diyaargarow aduu mid kale oo iyada la mida wixii dadkii hore ku dhacay geeridii iyo wax lamida fakaan qadi marka qofka haddaad geeridiisa uun iska sugto waxa waa iska cajzi un waxaan macno iyo doqonnimo un wax ku salaysan waaye hadduu isagu dhintana adigana noolaan maysid un qofkan waa dhintay loogama adkaada ayb leanna dhimashadii adna waa maree asna waa maraya yani waa dhintay macnayeedu marka waa ka adkaaday ma noqonaysa marka allah wuxuu leeyahay wamaa jacalnaa ma anan yeelin libasharin bashar uma yeelin min qablika adiga hortaa adiga kaa hor alkhulda waaritaan uma anan yeelino inuu noolaado weligiis joogo ma anan u yeelin afa in mitta ee haddaad adigu dhimata nebi moxamedow fahum ay afahum iyagu yacnii ma ahaanayaan amase in hamsada lasoo qadaro xagga hore dambe la geeyo oo macnuhu ou noqdo fa in midta haddaad dhimata adiga afahum lkhaaliduun iyagu kuwa waaraya miyaa marka ma waarayaan waa macnaheeda iyaga laftooda kullu nafsin naf dhammaanteed daa'iqatu lmowti geeri midii dhadhaminaysa waa wanabluukum waa idin jarribaynaa bishari sharti baanu idinku imtixaanaynaa iyo waalkhayri khayrkaan idinku imtixaanaynaa fitnatan liajli fitnatin imtixaan dartiis wa ilaynaa annaga intii ka unbaana turjacuuna yacni laydiin soo celinaya xaggeena unbaa laydiin soo celinaa kullu nafsin naf dhammaanteed daa'iqatu lmowti mowtii dhadhaminaysa waay wanabluukum waanu idin jarribaynaayo waa idin imtixaanaynaa bishari shar iyo walkhayri iyo khayr baanu idinku imtixaanaynaa labadaas aayaddan marka waxaa laga qaadanaa shartiga khayrka labaduba waa imtixaan ninkii barwaaqo haysto maal ninkii haysto maanta qadeyn karaa waa imtixaanan yahay kii baahanoo maanta wuxuu ku qadeeyo aan haysanin waa baahan yahay waa imtixaanan yahay ninkii jiran waa ka jiran waa imtixaanan yahay kan caafimaadka qabee ordaayo caafimaadka waa ku imtixaanan yahay iyada dhan marka adduunyada waa daarubtilaa kulligeed nacam qof imtixaan xagga xagga uga baxayaa ma jiro wanabluukum bishari iyo walkhayri labadaba waa idinku imtixaanaynaa suuratu lfajrina de alla waat waa ku sheegay faama alinsaanu idaa ma btalaahu rabuhu faakramahu wanacamahu fayaquulu rabbii akraman waama idaa mabtalaahu faqadara calayhi risqahu fayaquulu rabbii ahaanan labadiiba marka waa imtixaan iyo ibtilaa baa loo sheegay markaa ninka imtixaan maadaama imtixaan lagu jiro markaad caafimaad qabtana ilaahay u shukri ee qof jiranna ha ku shamaatoonin oo ha ku farxin rabbigaana caafimaadka ugaga shukri kuna caabud isaga markaad intaad rabbi u shukriso ku caabuddo caafimaadkii waa ku guulaysatay imtixaankii caafimaadka marka aada jiran tahayna waa sabar haddii aada sabarto ood rabbi subxaanahu watacaala xaggiisa u sabarto ilaahayna aada yacni markaa yacni intaa ku aqoonsatood ku caabuddo rabbigaa oodan tasakhud iyo caro iyo rabbi u caroonin waa fiican tahay labadaa cagsigoodana de waa imtixaankii oo lagu dhacay wa marka adduunyada dhammaanteed saa inaan u fahamsannahaa la rabaa maalinkii lacag lagu siiyana waa imtixaanan tahay maalinkii eber lagaa dhigana waa imtixaanan tahay labada kole imtixaan unbaad ku jirtaa wanabluukum waan idin imtixaanaynaa bishari baan idinku imtixaanaynaa shartii iyo walkhayri khayrkii baanu idinku imtixaanaynaa fitnatan liajli fitnatin baana sidaa u yeelaynaa wa ilaynaa annaga intii kaa unbaa turjacuuna la idiin soo celinayaa oo idinka waa laydin soo celinayaa xaggeenna laidiin soo celinaa wإda ra'aaka اladiina kafaruu in ytakhiduunaka ilaa huzuwan ahada اladii yadkuru aalihatkum wahm bidikri الraxmani hm kaafiruun waidaa haddii ra'aaka aladiina kuwii ay ku arkaan adiga kafaruu kufriyey in yatakhiduunaka maa yatakhiduunaka kaa dhigan maayaan adiga ilaa huzuwan ilaa mahzuwan mid lagu jeesjeesayo bihi isaga lagu jeesjeesayo unbay kaa dhiganayaan yaquuluuna waxay dhahayaan haada aladii haadaakan aladii kiimiya yadkuru ceebeynayay aalihatakum ilaahyaalkiina wahum walxaal bay sidaa dhahayaan hum iyaguna bidikri raxmaani allaha raxmaanka ah hum iyagu kaafiruuna kuwa ku kufrinaya ay yihiin ayay sidaa dhahayaan alla wuxuu leeyay waidaa haddii ra-aaka aladiina kuwii ay ku arkaan kafaruu kufriyey in yatakhiduunaka idaada marka waa shardiya jawaabay rabtaa jawaabteedu in yatakhiduunaka waay marka inta naafiyada ah iyo maada naafiyada ah marka ay idaa jawaab u noqonayaanna fa uma baahna fa-dii raabidka ahayd uma baahanayaan qur-aanka marka aayaddan waa ku timid sidaan aayatulfurqaanna sidaasoo kaley ku timid wa idaa ra-awka in yatakhiduunaka ilaa huzuwan idaadii jawaabteedii waa intaas wax fa-ana lama gelinin maada naafiyaduna waa sidoo kale waidaa tutlaa calayhim aayaatunaa bayinaatin maa kaana xujatahum ilaa an qaamuu marka maa kaana famaa kaana lama dhihin marka maada iyo intu fa uma baahna oo maada iyo inta naafiyada fa uma baahna jawaab sidooday ugu noqon karaan idaada marka jawaabtu sa haddaan u dhigno in yatakhiduunakaaba jawaab ah qurdubi laakiin isagu wuxuu ku wadaaya jawaabta waa soo qadara in yatakhiduunaka ilaa huzuwanna wuxuu ka dhiganayaa jumla muctarida muqxama markaa wuxuu leeyahy waidaa ra-aaka aladiina kafaruu hadday ku arkaan in yatakhiduunaka ilaa huzuwan kaa dhigan maayaan ilaa jees jees maayo wax kale kaa dhigan maayaane jawaabtii weli waa dhiman tahay yaquuluuna waay marka jawaabtu waxay dhahayaan haada aladii yadkuru aalihatakum halkaas isagu maray laakiin xadafka waxaa ka fiican jawaabta in caadi in yatakhiduunakaba ay noqoto waidaa ra-aaka aladiina kuwii hadday ku arkaan kafaruu kufriyey in yatakhiduunaka hadday ku arkaan in yatakhiduunaka kaa yeelan maayaan adiga ilaa husuwan mid lagu jeesjeesayo unbay kaa dhiganayaan waa kugu ciyaarayaanoo waa kugu jeesjeesayaan haada aladii yaquuluuna waxay dhahayaan markaa isay ugu jeesjeesayaan baa la sheega yaquuluuna waxay dhahayaan haadaakan aladii kii miya yadkuru ceebeynayay aalihatakum ilaahyaalkiina makanaa midka ilaahyadiina wax ka sheegaya oo ceebeynayo saasay kugu jeesjeesayaan bal fiirida nebigii alle ee alle uu ummadda ugu je khalqiga oo ugu jeclaa ayay ku jeesjeesayaan ay leeyihiin kan miyaa ilaahyadiina ceebeynaya wax ka sheegaya waxa ay ugu jeesjeesayaanaana caqli xumo ah leanna maxay ugu jeesjeeska maxaa maxay ku salaynayaanna waxay ku salaynayaan in ilaahyadoodu uu ceebeynayo ceebta ay sheegayaan waa maxay laata iyo cuso waa dhagax idinkaa samaysteen waxba idinma tari karaan waxba idinma idinkama dhibi karaan intaas waa inta ay qalad u arkaan bani aadamku haddii uu xumaanta qalbigiisa ku dhegto afkaaraha qalloocan ay qalbigiisu degaan khuraafaadku uu qalbiga dego wixii xaqa ahaa ayuu u malaynayaa wax aan caqligaba geli karin ee nebigu maxaa kalou sheegayay wuxuu dhahaya laata iyo cuso waxba idinma tari karaan allihii idin abuurtaya wax idiin tari kara caabuda markaasay leeyiin kan miyaa midka ilaahyadeenna wax ka sheegayo iyagoo ku jeesjeesayo marka iyagii baa safaaha iyo caqli xumo ay haysataa waidaa ra-aaka marka alla wuxuu leey in yataqi yaquuluuna waxay dhahayaan ahaadaa kan miyaa aladii kan kii yadkuru ceebeynayay aalihatakum ilaahyaalkiina wahum iyaguna bidikri raxmaani allaha raxmaanka sheegitaankiisa hum iyagu kaafiri kaafiruuna kuwa ku gaaloobayo caqli xumo labaad uan allihii raxmaanka ahaa marka la sheego ayaga waa diidayaan in la ceebeeyana ma rabaan arrintaa lagu ceebeeyo laata iyo cuso waa dhagax waxma tarana waxay u arkaan qiyaamadii inay dhacday oo kale a mushkila marka arrintaa marka yacni laba meelba waxay ka tahay caqli xum waa siduu alla leeyahy waidaa dukira allahu waxdahu shma-azat quluubu aladiina laa yu'minuuna bialaakhira waidaa dukira aladiina min duunihi idaa hum yastabshiruun haddii ilaahay keligii la sheego or alla keligii hala caabudo ishma-azad quluubuhum quluubtoodu waa anfariireysaa waidaa dukira aladiina min duunihi ilaahay wax ka sokeeya marka la sheegana idaa hum yastabshiruun waa bishaaraysanayaan waa isu yeeranayaan bani aadamka dulmigaabuu ku dhex jiraa khuliqa alinsaanu min cajal sauriikum aayaatii falaa tastacjiluun khuliqa waa la abuuray al insaanu insaankii baa la abuuray min cajalin deg deg ayaa laga abuuray yacnii cajuulan waxaa la abuuray isagoo deg deg badan baaba la abuuray sa uriikum waa idin tusi doonaa aayaatii aayaadkayga falaa tastacjiluuni ha degdegi hay degdegsanina degdegoodii marka maxaa ka mid a waaba kan wayaquuluuna waxay dhahayaan mataa goormaa haadaa kan ou ahaanayaa kanday alwacdu ballanta ah oo qiyaamaha ah goormay dhacaysaa in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run sheegaya degdegoodii waxaaba ka mid a aaway qiyaamo goormay imaanaysaa goormay dhacaysaa waa degdegoodii low haddii yaclamu ladiina kuwii ou ogaan ay ogaan lahaayeen kafaruu kufriyey xiina goorta laa yakufuuna aynan ka celinaynin can wujuuhihim wejiyaalkooda annaara naarta aynan ka celinaynin walaa can duhuurihim dhabaradooda xaggoodana aynan naarta ka celinaynin walaa hum iyaguna walaa hum iyagu aynan ahaanaynin yunsaruuna kuwa loo gargaarayana aanay ahaanaynin taa hadday ogaan lahaayeen gaaladu lamaa kaanuu bitilka sifati qiyaamaha soo degdegta maynan dhaheen lowdii jawaabteedu marka waa maxduuf khuliqa alinsaanu khuliqa waa la abuuray alinsaanu insaankii min cajalin degdeg baa laga abuurayoo ay cajuulan min cajalintu waa degdeg bani aadam degdeg ayaa laga abuuray carabtuna shayga qofka marku ku sifoobo oo ay ku dhegto sifo iyo dabci u noqoto ayay yidhaahdaan khuliqa fulanu fulanun min kada marka waxaa lagu leeyahy kaanahu khuliqa lilxadiid khuliqa fulanun yani min alxadiidi saas oo kale hebel waxaaba loo abuuray yani xadiidkii ama qofkaas yacni khuliqa alinsaanu min dacfin insaankii dacfigu maadaama tilmaan aan xagga xagga ka aadaynin maadaama ay tahay baa waaba loo a waaba laga abuuraybaa ayay cabirayaan marka halkan deg deg baa bani aadamkii laga abuuray macnaheedu waa maxay isagaa dabeecaddiisu deg deg tahay waaba laga abuuray marka sauriikum waa idin tusi doonaa aayaatii aayaadkaygaan idin tusayaa falaa tastacjiluuni hay degdegsanina wayaquuluuna waxay dhahayaan mataa goormaa haadaa kan ou ahaanayaa kanday alwacdu ballanqaadka ah in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run sheegayo qiyaamuhu waa goorma waqtiga ou ahaanayaa marka loo sheegaa xaal sida uu noqonayo haddaad og tihiin qiyaamo sidan ma ahaateen low haddii yaclamu ladiina yacrifu ladiina kuwii hadday ogaan lahaayeen oy garan lahaayeen kafaruu kufriyey calima bimacnaa carafahu licilmi cirfaanin wadani tuhma wadani tuhmatin tacadiyatu liwaaxidin tii u dhihi jiray ibnu maalik calimada bimacnaa carafa hadday noqoto danana bimacna tahama ay noqoto hal mafcuulun bay qaadanayaan mafcuulkiina marka dawaaxiina ama waa lasoo qadaraa low haddii yaclamu ladiina kuwii ay garan lahaayeen kafaruu kufriyey xiina hadday garan lahaayeen goorta laa yakufuuna marka xiina mafcuulnimo in lagu nasbiyo oo ay yaclamuda mafcuul u noqoto waa wej wej kalena waxa uu yahay abuxayaan uu yidhi wej oo daahira waay uu leeyahay waa in yaclamuda lasoo qadaro yacni masder mafcuul noqonayo loo soo qadaro ee xiinadana marka laga camal siiyo macmuul ay u noqoto masderkaa lasoo qadarayo macnuhuna marka uu noqdo low yaclamu ladiina kuwii hadday garan lahaayeen kafaruu kufriyey majii'a almawcuudi shayga loo ballan qaadayoo loo yabo hay imaatinkiisa ama waqtiga uu imaanayo imaatinkiisa hadday ogaan lahaayeen xiina ou yimaado waqtiga ou yimaado waqtigii laa yakufuuna can wujuuhihim aynan ka celi karin wejigooda walaa can duhuurihim dhabarradoodana aynan ka celi karin yacni annaara naarta aynan ka celin karin marka maynan tamaniyeen oo maynan ahaadeen lamaa kaanuu bitilka sifati ogaa marka midda horaad moodaas inay aada uga dhib yar tahay xiinada in mafcuul laga dhigaa ka dhib yar low haddii yaclamu ladiina kuwii ay garan lahaayeen kafaruu kufriyey xiina goorta laa yakufuuna aynan ka celinaynin can wujuuhihim wejiyaalkooda annaara naarta aynan ka celinaynin walaa can duhuurihim dhabarkoodana aynan ka celinaynin walaa hum iyagana yunsaruuna kuwa loo gargaaraya aynan ahaanaynin yacni haddii ay taa ogaan lahaayeen lamaa kaanuu bitilka sifati degdega iyo tilmaantaa ma aynan ku sifoobeen umaynan sidaa ahaadeen wayaquuluuna mataa hada alwacdu maynan dheheen mataa hada alwacdu maynan dheheen marka maalinta qiyaamaha waa maalinka gaalada wejigooda aynan cadaabka ka ceshan karin wejiga maxaa loo sheegaa gaar waa xubin aada u sharaf badan oo qofka marka wax lagu soo tuuraba wejigu ka dadbadaa mar kasta yacnii wejigiisu mar walba ilaaliyaa wejigii sidaa loo ilaalinayay marka naar la gala ilaahan ka magan galna naare ee gaaladu kama cesho karaan wejigooda naarta fii suurati zumarna alle wuxuu yidhi afaman yataqii biwajhihi suu'a alcadaabi yowma alqiyaama maalintaa qiyaamaha wejigooda ayayba naarta uga dhowrsanayaan meesha hadda wejiga gacanta lagu aadiyo maalintaa qiyaamaha wejiga ayay naarta iyo dabka la aadayaan waa meel marka lagu hoogay allaan ka magan galo bal ta'tiihim baktatan fatabhatuhum falaa yastatiicuuna raddaha walaa hum yundaruun bal e ta'tii way u imaanaysaa him qiyaamihii saacaddii waa u imaanaysaa baktatan xaal ay tahay tii kadinayso fatabhatu way wareerinaysaa hum iyagii bay wareerinaysaa falaa yastadiicuuna ma karayaan markaasi raddahaa celinteeda ma awoodayaan saacadda markay imaanayso walaa hum mana ahanin iyaga yundaruuna kuwa loo sugaya maalinka saacaddii hadday timaado kaday horta ugu imaaneen kadadaa nebigaa fasiray sala allahu calayhi wasalam dadkii oo iska shaqaysanaya oo xaalkoodii ku jiro ayay saacadda jug kusoo dhahaysaa oo nebiga sal ll ly slam wuxuu qiyaamuhu wuxuu dhacayaa buu yidhi iyadoo qofku baa'ica ee suuq dadka iyagoo suuqyadooda joogo midkaani maradii buu soo fidiyey kii gadan lahaana maradii buu intuu iska fiiriyey buu qaatay intuunan markaa gacanta ku dhigin uunan xiranin maradaas kanna intuunan lacagtii isticmaalin oo uunan gacanta ku dhigin baa saacadda korkeeday ka korkooday ka yeereysaa way ka dhacaysaa kii xoolaha lahaaye caanaha soo maashay markuu saa u maala isagoon cabin bay ku kor dhacaysaa marka iyadoo layska shaqaysanayo suuqyadan sidaan ugu mamannahay oo aan ugu madax taagannahay annagoo iyadoo un lagu socday saacaddu ka kor yeeraysaa dadka naa bal e ta'tiihim way u imaanaysaa saacaddii baktatan xaalay tahay tii kadinayso mubaaqitatan ama baaqitatan iyadoo kadinaysay u imaanaysaa fatabhatu way wareerinaysaa hum iyagii bay wareerinay saacadda dadku waa wareerinaysaa waxaynan aqoonin bay yay arkayaan falaa yastadiicuuna ma awoodayaan raddahaa saacadda celinteeda walaa hum ma ahanin iyagu yundaruuna kuwa loo sugayana maaha walaqad istuhzia walawallaahi qad xaqiiqahe istuhzia waa lagu jees jeesay birusulin rusul ayaa lagu jees jeesay min qablika adiga hortaa ahaayeen nebi maxamedow waa la sabarsiinaa kuwan kugu jees jeesayo adiga kaligaa maahane hortaa ambiyadii ilaahay bay kusoo jees jeeseen ee qofka dacwada u taagan isagana ama yacni diinta nashrinayana waa inuu dul qaato isagana nacam ayb ayb mid iska doqon oo isu moodo isagu inuu fiican yahay oo aqoon leeyahay ama ilbax uu yahay baa wuxuu ku jees jeesayaa qof qur-aankii aqrinayo ama diinta dadka u sheegayo ayuu wuxuu u haystaa inuusan aqoon lahayn maanta hadda jees-jeeska jira kaas nin baad arkaysaa marka qofkan muxuu yaqaanaa diin aqoonta diinta cilmi miyaa buu kuleeyahay waxaas diin cilmi miyaa buu leeyahay allah lmustacaan allah lmustacaan cilmiga marka ilaahay hadalkiisii inaad fahamto yacni waxa ka fiican oo qof la siin lahaa maxay tahay man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin ayb cilmi buu bartay ama waaa waxaana laga yaabaa weliba dadkaas ummadahaas gaalada ama yacni dadka galbeedka ee hadda ummadda in badan oo kamid ay ku taasursan tahay da waxaa laga yaabaa nin ma yacni shanta maalmood ay dadku shaqaystaan nin meel fiican ka shaqeeyo shaqadiisa lagu ixtiraamo aqoontiisa lagu ixtiraamo oo waxaa dhici karta marka inaad labada maalmoodoo fasaxa uu yahay sabtiga ama axadda waxaa laga yaabaa inuu inta khamri ka dhergo iyo maandooriye intuu ka dhergo si nafsadiisa uu uga u ilowsiiyo dhibka adduunyada intuu waxaa ka dhergaa laga yaabaa inuu isku xaarayo isku matagayo nacam waana ninkii aqoonta badnaayo ogow hadda nacam isniintii xafiiskuu kaaga horreeyaa nacam suud iyo taayo wataa xafiiskii buu kaaga horreeyaa axaddana waxaa laga yaabaa damatag iyo xaarow ku dhex jiraa nacam ayb haadaa cilmuhum kaas waay marka cilmigoodu waa cilmiga marka inay ma noolaa karaan haddaysan maankooda doorinin qof aan isticmaalin maandooriye boqol kiiba hal ma dhama ama labo sababtuna waxay tahay walwal adduunkii iyo maalka uu haystana kuma filna noloshiisa kuma qanacsana marka waa inuu is-ilowsiiyaa nolosha muxuu isku ilowsiinaa waxaasuu isku ilowsiina nacam ay cilmin haada marka nacam haddaad adigu ku dayatana noocaas unbaad noqonee nacam nooca unbaad ahaanaysaa marka ilaahay baan naga dhigin waxaas oo ummad yacnii rabbigeed taqaanana naga yeelay muslimiinna naga dhigay waa inaan ku faraxsanaano marka wax cilmiyo kaa maqanna yacni male haddaad adigu ilaahay hadduu ku waafajiyey diinka inaad fahamto marka kuwaas yasmadooda iyo iska daa waxba feerin waxaas ou bartayna de adigu kaama xayirna waa bara kartaa maskax maskaxda asaga la siiyey mid ka fiican in lagu siiyaa laga yaaba adiga ayb ayb walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ustuhzi-a waa lagu jees jeesay birusulin rusul baa lagu jees jeesay rususha oo min qablika adiga hortaa ahay faxaaqa waxaa hareereeyey biladiina kuwii sakhiruu jees jeesay minhum xaal ay iyaga ka mid yihiin maa ayaa hareereeyey kaanuu ay ahaayeen yastahzi-uuna bihi inay ku jeesjeesayaan cadaabkii waa ayaa hareereeyey kuwaasi ku dhacay qul man yakla-ukum billeyli waannahaari min alraxmaan bal hum can dikri rabbihim mucriduun qul waxaa tiraa man kumaa yakla-ukum idin ilaalinayo idinka bileyli habeenkii iyo wanahaari maalinta yaa idin ilaaliya maalin iyo habeen yaa idin ilaalinayo min araxmaani bedela raxmaani allaha raxmaanka bedelkiisa allaha raxmaanka bedelkiisa yaa idin ilaalinaya habeen iyo maalin waa cidna wax idin ilaalin karaa ma jiraan alla unbaa idin ilaaliya habeen iyo maalin bal ee hum iyagu can dikri rabbihim rabbigood dikrigiisa xaggiisa mucriduuna kuwa kasii jeesanayo min araxmaanidan aayadda ku jirta laba macnaa lagu fasiraa minta tii bedeliyada ahayd bimacna albedel ay bedel araxmaani ibnu kathiirna macnahaasuu sheegay macnaha labaad minta in sideeda lagu wado macnuhu uu noqdo yakla-ukumna lagu tacallujiyo macnuhuna uu yahay qul waxaa tiraa man kumaa yakla-ukum idin ilaalinayo bileyli habeenkii iyo wanahaari maalinka min araxmaani min cadaabi raxmaani allaha raxmaanka cadaabkiisa yaa idinka ilaalin kara habeen iyo maalin cid idinka ilaalin kartaa ma jirta alle cadaabkiisa aayadda labadaa macnaa ku jirta bal ee hum iyagu mucriduuna kuwa kasii jeesanayo waayo can dikri rabbihim rabbigood dikrigiisa waanada rabbigood bay kasii jeesanayaan am lahum aalihatun tamnacuhum min duunina laa yastatiicuuna nasra anfusihim walaa hum mina yusxabuun am bal e idraab intiqaali ah waay nacam am bal e alahum marka amta munqaicada waxaa lasoo qadaraa bal iyo hamzadii qaar aan hamzada qadarayninna waa jiraan am lahum marka bal e alahum ma leeyihiin iyaga aalihatun macbuudyaal miyay leeyihiin aalihada oo tamnacuhum iyaga difaacayso oo yacni manaco iyo difaac u ah min duuninaa inaga sokadeen yacni male waay ilaahyo inaga yacni iyaga difaaco ma leh annaga sokadeen ayb laa yastadiicuuna ma awoodayaan nasra anfusihim nafahooda gargaarkooda nafahooda inay u gargaaraan ma karayaanoo ma awoodayaan walaa hum ma ahan iyagu yusxabuuna khayr kuwii lala saaxiibsiinayo minaa inaga xaggeenna yani xaggeenna khayr kuwaa lagala saaxiibsiin maayo macna saas waay walaa hum maynan ahaanin minaa inaga xaggeenna yusxabuuna kuwii laga looga gargaarayo ee yunsaruuna wa yumnacuuna labadaa macnaa aayadda ku jira bal ee matacnaa waanu u raaxaynay haa-ulaa'i kuwan baan u raaxaynay iyo wa aaba'ahum aabbayaalkood baanu u raaxaynay xataa intii daala ou dheeraaday calayhim korkooda alcumuuru cumrigii ou la dheeraaday falaa yarawna miyaynan u jeedin oynan arkaynin annaa anagu na-tii inaan u imaanayno alarda dhulka nanqusu xaal aan nuqsaaminayno haa nanqusu xaal aan nuqsaaminayno haa dhulkii min adraafihaa geesaheeda inaan kasoo nuqsaaminayno maxaa looga see looga nuqsaaminaya waa bil ihlaag ummadihii hore inaan halaagnay dhulkii aan ku halaagnayna ayagu ay maraayaan kuwaan miyaynan u jeedin inaan kuwii hore nuqsaaminay oon sal salgoynay afahum iyaga miyaa alghaalibuuna kuwa kuwa adkaanaya miyaa iyaga oo inaga naga adkaanaya miyaa iyagu kuwaan marka am lahum alahum am am bal e lahum alahum ma leeyihiin aalihatun macbuudyaal miyay leeyihiin aalihada oo tamnacuhum iyaga difaacayso oo waxa kusoo socda ka celinayso min duuninaa inaga sokadeen laa yastadiicuuna ma karayaan nasra anfusihim aalihadaa yacnii ma awoodayaan naftooda inay u gargaaraan naftoodii uma gargaari karaan tu kaleba daa marka iyaga naftooda haddaanay u gargaari karin say iyaga ugu gargaarayaan marka oo haddii uu jamaadaad iyo uu yahay waxaa la caabudaya sanam sanamka hadduu qof u yimaado jajabiyo iskama celin karo naftiisiiba ma u gargaari karo waa ka haddii waxaa la caabudayaa uu yahay makhluuq ruuxi ku jirtana geeri baa ku imaanaysa ha iska celiyo waa kaasahay haddaad axad nool caabudaysidna waa dhimanayaa hadduu dhintayna kaba daranba waaba cajzigi waaba ka muuqdaaba oo haddii uu yacni nafci iyo dur iyo uu leeyahay adiga ku nooleyn karo wax kuu qaban karo god maba uunan galeen banaa marka alla un baan leenahay ayb laa yastadiicuuna ma karayaan nasra anfusihim nafahooda gargaarideeda ma karayaan walaa hum maynan ahaanin iyagu yusxabuuna kuwa looga gargaaraya mina xaggeena ama walaa hum ma aynan ahaanin kuwaasi yusxabuuna kuwa khayr la raacsiinayo mina inaga xaggeenna laga raacsiinayo ma aha bal matacnaa haa-ulaa'i wa aabaa'ahum bal e matacnaa waanu u raaxayna haa-ulaa'i kuwan iyo wa aabaa'ahum aabbayaalkood xataa intii daala uu ku dheeraaday calayhim iyaga korkooda alcumuru uu ku dheeraaday cumrigii afalaa yarawna miyaynan arkaynin annaa anagu na-ti inaan u imaanayno alarda dhulkii nanqusuhaa waan nuqsaaminaynaa dhulkii xaal aan nuqsaaminayno min adraafihaa geesaheeda inaan ka nuqsaaminayno aayaddan waa aaya makiya macnaheeda marka waxa uu yahay ummadihii hore yaan halaagnay dhulkii ay deganaayeen ayaanu ku halaagnay iyagii waa cirib tirnay dhulkii lagu halaagay baad idinku maraysaan wainakum latamuruuna calayhim musbixiin wabileyli afalaa tacqiluun xaggay xaggaad usii socotaan dhulkii lagu halaagay ummadihii hore marka dhulkii baan nuqsaaminaynaa darfahan ka nuqsaaminaynaayo ummadihii hore ayaanu halaagnay waay biihlaaki aladiina kadabu rusul kuwii rususha hore u beeniyey baan halaagnay waayo waan nuqsaaminay marka saas waa tafsiir kaleoo macnihiisu xadiid kusoo arooray baa jiro dhahayo ardadii baan nuqsaaminaynaa darfaheedaan ka nuqsaaminaynaa macnuhu waxay tahay mowt ulculamaa dadka culimada dhimashadooda ee kulamaa marka da caalim ou dhinto booskiisana aan la buuxin karin naqsi baa ummadda ku imaanaya inkastoo aayadda lagu macnayn karo macnahaas haddana siyaaqa aayadda iyo hadda kaasi waxaa ka dhow kan hore ayb macno kalena waa la sheegaayo saddexaad oo ah dhulkii baan nuqsaaminaynaa min adraafiha baan ka nuqsaaminaynaa muslimiintaa qabsanaya hadba idinkii baa la idinku soo socdaayo dhulkii mushrikiintu ay deganaayeen baa hadba qeyb hadba qeyb laga qaadaya marka dambe inay idinka idinku imaanaysa miyaydnan arkaynin waay laakiin aayaddan maadaama ay suuraddan ay suura makiyo ay suuradihii hore usoo degay ay tahay ee markaa muslimiinta dhul maba qabsanayninba iyagii baaba la dhibaayey markaas kolkaas afahum iyaga miyaa alghaalibuuna kuwa guuleysanaya oo markaa yacni adkaanaya miyaa iyaga kuwa adkaanaya miyaa kuwii hore miyay ka xoog badan yihiin qul inamaa undirukum bilwaxyi walaa yasmacu sumu dducaa'a idaa maa yundaruun qul waxaa tiraa inamaa undirukum waa idiin digayaa idinka un bilwaxyi ayaanu idinkugu digayaa waxyiga walaa yasmacu ma maqlayo assummu kan dhagahala adducaa'a yeeritaanka ma maqlayo idaa maa yundaruuna haddii loo digayo ma maqlayo ayb walain masathum walawallaahi yain masathum hadday taabato iyagu nafxatun qeyb ama nasiib hadduu taabto min cadaabi min cadaabi rabbika nasiibka oo min cadaabi rabbika rabbiga cadaabkiisa ka ahaaday layaquulunna waxay dhahayaan yaa weylanaa hoogeenna ee inaa anagu kunaa waxaan ahayn daalimiina kuwa dulmi falo cibaadada booskeeda boos aan ahayn dhigay ayaanu ahayn intaa unbay ka adag yihiin waa iska cabaadayaan qul waxaa tiraa inamaa wax kale maahne undirukum waan idiin digayaa bilwaxyi baan idinkugu digaa hay-addan macno weyn baa ku jiro digniinta nebiga waa waxyi waxyigaasuna wuxuu ka koobmaa qur-aanka iyo xadiidka nebiga sal ll l slam labadaba waa digniin dadkaa loogu digayaa nacam marka hadalka nebiga sheeko xariir meel iska taal maahan nacam ee in lagu tilmaamo waa iska sheeko xariir in la yidhaahdana waa nasiib darro iyo zandaqo iyo diin la-aan waay nacam wax kale maaha leanna nabiga sala allahu alayh waali wasalama qur-aankaanuu dadka ku aqrin jiray hadalkiisuna xikmadow ahaa nacam oo saxaabada marka uu nabiga la hadlayo sala allahu calayhi wasalam waa kaga ilmaysii jiray waa dhagaysan jireen waa ku khushuuci jireen warkiisa leanna warka nebigu waa waxyi wamaa yantiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyu yuuxaa waana in xadiidka nebiga la inkiro waa jaranjaro qur-aanka inkiridiisa lagu soo gaarayo marka hore axaadiidta nebigaa la inkirayaa kadibna horta qur-aankan yaa hubaa la dhahaya qur-aankan laftiisa see lagu ogaanayaa waxaan waa wax mustashriqiin iyo gaalo diintii baratay si qaab daran u baratay waxay ka shaqeeyeen waaye dad ay xoogaa danaaniir iyo doolaraad usoo dhiibeen ayay marka yacni dadka shubha ku fura ay yidhaahdeen un weeyaan waa marka zandaqa iyo diin la-aan hadalka nebigu marka waa waxyi ayb mararka qaarna hadda nebigu waxaa dhici jirtay in mas'ale inta la weydiiyo ou aamusaa waxyi baa kusoo degaayo dhidid ayaa nebiga qabanayo ama yacni aada bu u jaraynayaa markii laga faydo waa hadlaa nebiga waxa uu ku hadlaya marka qur-aan maaha markaas hadalkiisu sheegaan hadalkaa mausa waxyi ahayn marka lagu soo dejinayo ee nebigu sidaa yacni saameyntaa ku yeelanaya waa waxyi waa riyoonayaa nebigu waxbuu ku riyoonayaa waa qabanayaa waa waxyi ru'ya alambiyaa-i waa waxyi waxyigu waa noocyo badan yahay nebiga sal ll ly slam loo waxyoonayo ayb waxyaa siyaalkaas dhan baa marka nebiga sal ll ly slam loogu waxyoodaa nin baa u yimid maalin markaasuu yidhi rasuul allow haddaan dhinto oo aan jihaadka ku dhinto wa ana muqbilun hore hore usoo socdo oo aan daba jeedinaynin atukafaru lii khadaayaaya dunuubta ma la ii dhaafayaa markaasuu nebigu uu yidhi haa adoo sii jeedo adoo yacni soo jeedo haddii aada dhimato oo ilaahay jidkiisa ku dhimatoon carar aadan cararaynin waa laguu dhaafayaa dembigaaga oo dhan markuu ninkii sii jeestay buu u yeeray kaale buu yidhi maxaa tidhi waa ku celiyey markaasuu yidhi ila dayn deynta maahan inta kale waa lagu dhaafa fajibriilaa ii yimid buu yidhi markaasuu ii sheegay ereygan marka fiiri ila dayna nebiga isaga iskama dhihin waa loo sheegay kii horena waa loo sheegay middan dambe takhsiiskan dambena oo deynta laga reebayna waa loo sheego jibriil baa u sheegay marka sida uu qur-aanka ugu soo dejiyaa nebiga sunnadana loogu soo deji jiray qur-aankaana wuxuu sheegayaaba sidiisa meel kale oo wax laga qaato inay jirto oo aan qur-aanka ahayn waana xikmada nebiga sunnada wn huwa aladii bacatha fi lummiyiina rasuula minhum yatluu calayhim aayaatihi wayusakiihim muxuu baraa dadka marka wayucallimuhum alkitaaba walxikmata alkitaaba waa qur-aanka walxikmatana waa sunadii nebiga sal l qul waxaa tiraa inamaa undirukum waa idiin digayaa bilwaxyi un baan idinkugu digayaa sida qur-aanka loo xifdiyaa sunnadana loo xifdiyey haw malaynin qofku inuu iska dhihi karo nebigaasaa yidhi iyo hadduu marka nebiga ku been abuurto markiiba ilaahay cid soo saarta beentiisa ayuu soo taagay waana sida kutubtan xadiidka loo qoray rijaashii loo dawinay oo cilalkii iyo looga hadlay iyo kulli waa wax ilaahay la jira subxaanahu wa tacaala diintiisa wuxuu rabaa alla iyadoo nadiif ah qofku inuu heli karo si ay xujada ugu ooganto qur-aankii iyo tafsiirkii qur-aanka oo sunnada nebiga sal l slam xataa carabta gabayadooda waa la xifdiyey gabayada carabta maxay tarayaanna gabayada carabta waxay tarayaan qur-aanka kelmadda adag ee ku jirtay gariibka a maxaa lagu fasira qur-aankii carabi buu kusoo degay kelmaddan adag ee qur-aanka ku jirto macnaheeda dhabtaa in lasoo saaraa la rabaa xagee laga soo saarayaa marka ashcaartii carabtii hore ila qur-aanku waa qur-aanan carabiyana ilaaha yidhi carabta oon waxna qorin waxna aqrinin baa gabayadeedii la xifdiyey si qur-aankan loogu fahmo ogow nacam carabtu marka see wa ummad markay wax xifdisanayso keliya qoraal wax laguma xifdiyo qoraal iyo iyo iyo qalbiga carabta marka gabayadu waa iska xifdin jireen midba midka kale u dhiibaya kakaba ka kale sidaasaa dawaawiintoodu maanta u qoran tahay kelmaddan hadda aan ag joogna nafxatun marka la rabo in la fasiro carab waxaasay u taqaanay waxaa laga soo saarayaa dawaawiintii carabta haddii marka gabayadan la ilaaliyo sunnada nebiga see ilaahay u xifdin waayey marka nacam waa sandaqa iyo diin la-aan waayo qofkuna wuxuusan aqoonin inuu ka hadla lama rabo adiga haddaadan fahmi karin sida xadiidka loo xifdiyey aamus nacam shib iskale ha ka hadlin nacam wixii aad taqaan un keliya ka hadal qofku see u tukanaa salaad subax inay laba ragca tahay see u sameynaa haddii la yidhaha sunnada nebiga ha qaadaninoo qur-aanka keliya ku gaabso see u tukanaa la ma la tukan karo walidaalika afkaarahan dadkii qabi jiray dhulkan hindiya aada ugu badnaa jirtay yacni waxaana dadkii addoonsan jiray dadkao isticbaadiyiinta ahaa ee gumaysiga ayaana abuuray dadkaas wuxuu u abuuray marka madallo ayuu u sameeyey madalla jamciyat lqur-aan iyo wax lagu magacaabo u sameeyey dadka diintooda soo uga hadleeyo dadkaas marka majallaad ay lacaga ay kusoo saaraan buu siin jiray markaabay waxaas marka bilaabeen cabdalla aljakrawaali iyo way badnaa jireen dad sidaasoo fara badan ayaa jiri jiray qaarkood weliba waxay yidhaahdeen de salaada qur-aanku salaadda hala tukada bisaa ku taallo waktiga la tukanayo iyo rakacaadka la tukanayo baarlamaankaa loo dhaafaa bay dheheen dowladda markaas jirto baarlamaankeeda ka tashanaayo waktigaa hala tukada waktigaan ayaa la tukanin baa la dhahayaa buu yidhi ninkaasna marka way badnaan jimciyad jirtay ahayn masarna sidoo kale qolooyin baa laga aas-aasay tawfiiq sidqi nin la dhihi jiray iyo oo alqura alislaamu huwa alqur'aanu waxdahu nin dhahaya iyo ayuu qoray yacni maqaalaad noocaas uu ku magacaabo u qoray adoo hadda maxalkeeda halkan maaha laakiin waa arrin taariikhdeedana aan la garanayo oo qoran maanta ee hadafka ay u socotana la fahmaayo way waa diintan masaadirteeda in ummadda laga baabi'iyo marka masaadirta diinta ay ummaddu ka baaba'do kalsoonidii lagu qabay dadka laga baabi'iyo oo bukhaari iyo muslim wax jira maahan marka la yidhaahdo hadhow qur-aankii baa kalsoonida ay ku qabaan laga baabi'inayaa khalaas marka adiga gaal wax isdhaami maysaan markaan ha laga digtoonaada afkaarahaas meelahan marka facebookyada iyo waxyaabaha lasoo dhigdhigayo iyo bacdi zanaadiqa ay soo dhigaan waa in laga waantoono marka alla wuxuu leeyahy wala wallaahi in masathum hadday taabata nafxatun wala wallaahi in masathum haddii ay taabata iyagu aqul waxaa tiraa inamaa undirukum waxaan idinku digayaa bilwaxyi waxyiga walaa yasmacu ma maqlayo assummu kan dhagahala adducaaa yeeritaanka ma maqlayo idaa maa yundaruuna haddii loo digayo walawallaahi in masathum haddii ay taabata nafxatun nasiib haddii uu taabto wax hadduu taabto nasiibka oo min cadaabi rabbika rabbigaa cadaabkiisa ka ahaaday yani qeyb rabbigaa cadaabkiisa ka ahaaday haddii ay taabato kuwani layaquuluuna waxay dhahayaan yaa weylanaa hoogeenna inaa anagu kunaa waxaanu ahayn daalimiina kuwa dulmi falay wanadacu waanu dhigaynaa almawaasiina miisaanyaalkii ayaanu dhigaynaa alqisda mawaasiintiiday alqisda cadaaladda ahayd ayaanu dhigaynaa liyowmi lqiyaamati maalinta qiyaamahaan u dhigaynaa falaa tudlamu la dulmin maayo nafsu naf shay-an waxba laga dulmin maayo wain kaana haddii uu ahaaday ashay-u shaygu mihqaala xabbatin xabad wax la eg min khardalin geedka khardalka la yihaha iniintiisa ah wax la eg hadday shaygu uu yahay ataynaa bihaa la imaanee waa la imaanaynaayo waa keenaynaa wa kafaa binaa annagaa ku filan xaasibiina kuwa wax xisaabo xaalaan nahay wanadacu waanu dhigaynaa almawaasiina miisaanyaalkii baanu dhigaynaa alqisda cadaaladda ahaa mawaasiintii day alqisda cadaaladda ahay miisaan cadaaladaanu dhigaynaa liyowmi alqiyaamati baanu u dhigaynaa ay dawaati lqisdi marka cadaaladda u saaxiibka ahayd falaa tudlamu la dulmin maayo nafsu naf la dulmin maayo shay-an waxba laga dulmin maayo wain kaana haddii uu ahaado ashay-u shaygu midqaala xabatin xabad wax la eg min khardalin oo geedka khardalka iniintiisa ah khardalku marka waa geed aad u miro yaryar xabadihiisuna dhulkan xijaaz iyo waa laga helaa sacuudiga iyo dhulkan xijaaz isagoo xubuub ah baad arkaysaa aad buu u yaryaryahay intaas khardalka wax la-eg laga dulmin maayo haddii ay ahaato marka shaygu hadduu ahaado mithqaala xabatin min khardalin ataynaa bihaa waanu la imaanaynaa wakafaa binaa annagaa ku filan xaasibiina xaal aan nahay kuwa wax xisaabayo ama xaasibiina min jihati yacni xisaabin xisaab ahaan annagaa ugu filan tamyiiz ama xaalad taa doonto ayaa laga dhigi karaa hada aakhiruhu wallahu aclam sala allahu waslama calaa nabiyina muxamed